kulanti wacna wanaagsan dadka na dhegaysanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha sristi oo alaba aan idinka soo gudbino waraysyada warasyada xiisaha leh ee ku saabsan siyaasadda soomaaliya iyo weliba arrimaha dhaqaalaha iyo bulshada ee dadka soomaalida si kastaba ha noqotee barnaamijkeena galabta waxaa marti noogu ah madaxa laanta socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya genaraal cabdilaahi maxamuud gaafow oo khadka si toosa ugu jira isagoo jooga magaalada muqdisho genaraal gaafow marka hore kusoo dhawow madasheenna sixty
aad iyo aad aa umahadsan tahay marka hore madasha waa salaamaya marka labaad waxaan si gaar ugu mahad celinayaa walaalkii sidii oo arrintaan fududeeyey sidaan uga soo qaybgeli lahay waa hagaag aanu gudagalno su-aalaheena genaraal gafow su-aasha u horreysay aan ku weydiinaya waxa weeye xiisad dhinaca baasaboorada soomaalida ka taagan dhowaan mar la waraystay wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan cali waran cadde ayaa waxa ay ahayd su-aashu dadka mas-uuliyiinta reer somalilan qaarkood oo isagu ka mid yahay in ay ku safraan baasaboorka soomaaliga hase yeeshee waxa wasiirku uu markaasi ku jawaabay in baasaboorka soomaaligu yahay wuxuu aada u necab yahay ama wax laga yahiiqsoodo in mas-uul soomaaliya uu qaato marka ugu horreysa hadalka waran cadde genaraal gafow sida u aragtaa bismillahi raxmaan raxiim haddi waxaan u malaynayaa nin mas-uul oo dee yakyasi iyo xaskaan laarka mas-uuliyadiisa ala buranbo aniga siyaasadda somalilan ma dhex galo siyaasina ma ahi shaqana kuma lihi laakiin aniga waxaan ogaha soomaaliya anigii ma kala socono qof kastoo soomaaliya oo dalka soomaaliya gudaheeda joogo oo baasaboor soomaaliya soo doonta anaga waa siinaa iyadoon lagu xerin gobol iyo degmo iyo iyo maamul goboleed iyo midna soomaalinimadiisu ku qaataa xaqba waa u leeyahay marka hadawina waxaya iqsoonayaa asaga ceeb ku tahay anaga ceeb nagu maaha sababto aniga waxaan muujinayo ay tahay intuu warkaas asagoo mas-uula warka noocaasa ku hadlay anigana iisoo qoro warqad noocaas u qorno iisoo qoro inay afkiisa iyo iyo iyo iyo urkiisa lahayna muujinayo waa maxay genaraal gafo warqadda uu kuu soo qoray cali warad waran cadde maxay ku saabsan tahay maxay ka hadlaysay siday u qoray qola waa horta warqadda hadii horta lagu adkeexnaada aniga wasayada iyo waa dhigay maxaa la yidhahdaa idaacadaha warqaddu waxay ka hadlaysay qola warkalan daareynaya uu leeyahay si gaara u sii baasaboorka ha ka shaqeeyan hargeysa sida qolooyinka laantay uga shaqeeyaan marka waa warqada warqad dheer waa inaad aragtaana fiican hadda anigu gurigan jooga gacanta kuma hayo warqadda waan akriyay laakiin waxaa ku qoreed genaraal gafow in bishii octoobar uu kuusoo qoray wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland isagoo kaa codsanayay in xafiis laga furo baasaboorada soomaaliga laga qaato gudaha ama faras magaalaha magaalada hargeysa wasiirku waxa uu sheegay siyaasadda si kastaba ha lagu kala duwanaade in danta guud ummadda soomaaliyeed ay ka siman tahay ama ay wadaagaan codsigaasi uu wasiirku kuusoo qoray bishii octoobar genaraal gafow jawaab ma u celis maya uma celin sababtoo ah waxaan dadkii soo qortay baan is aragnay shaqadii waan la qabtay inta badan wuxuu weli laba dhamaystira qolooyin kala haddaba ka shaqeeyo waxaas inaan isu keenno ana safar ay gala safar dheer aan galay bishii december iyo october bilaageedan dalka waan ka maqnaa hadda markaan soo noqdayna dhibkaanaba yimid bo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo warkaas aan kusoo yeelayo ninkaas xabada
marka haddii aad fulisay xafiiska ma laga furay hargeysa ama meel aan hargeysa ahayn oo somaliland ka mid waa ka furan yahay baasaboor waa ka shaqeeya hargeysa baasaboor waa ka shaqeeya waa ka furan yahay asiga qola gaara waa sida daan gaara keliya uu soo qoran yahay
marka baasaboorradii baasaboorka soomaaliga ah waxaa laga qaataa xafiis ku yaala magaalada hargeysa miya hargeysaa laga qaataa burca laga qaataa buura baa laga qaataa waayahay
marka meesha la yidhaahdo buhood baa laga qaataa waayahay si fiican baan kuu gartay gafow mar kale waxa uu sheegay wasiirku waraysi labaad uu bixiyey oo la sheegay in warqadan adigu aad soo bandhigtay ama aad badda keentay waxa uu ku jawaabay mas-uuliyiinta koonfurta soomaaliya oo uu xasan sheekh ku jiro gafowna ka mid yahay sidoodaba waa dad dhaqankoodu ay yihiin dad been ku caanamaala ama been sheega warqadaasi waa layga been sheegay waana forgery iyo way samaysteen waxaan ka codsaday iyo waxaan u qori toona ma jirto maxaad ka odhan lahayd arrintaas
wallahi waxaan ka oran adduunka noolka aqoona jirte waxaa la yidhahda briidka telegrafika jira oo farta soo saaro aniga waraqadka halkaasaan soo saaray waragii aan tawsiicii soo diro halaisu fiiriya loo geeyo dadka faraha kala saar saaro iyo qoraalada kala saaro
waa tahay marka weli waxaad ku adkaysanaysaa warqadaas qondaran lama rabo iyo waa yiri iyo waa la yiri iyo taas waxay lamid tahay xag shiika warada qore waxay lamid tahay waa u yaqyaqsoonaya
waayahay n general gaafo waxaa tahay madaxa laanta socdaalka iyo jinsidaha soomaaliya haddii su-aalan ku weydiiye ah jawaabteedu maxay noqon lahayd su-aasha aan u gudagalo somaliland baasaboorkeeda ka gaafo ahaan adigu ma aragtay haddii hadda xafiiskaaga aad joogtidte ma ka hor yaallaa baasaboorkooda weligaa ma aragtay
weligay ma arag
weligaa ma aragtay baasaboor hadda sidiisa waa baas- baasaboor aniga aan ku macneeyo waaya baasaboor haddii la sameeyo dawladaha oo dhanaa loo diraa koobi oo la yidhahdo baasaboorkaasaa la sameeyey baasaboor aan calan lahayn oon aqoonsi lahayn adduunyada kama socdo mana socon karo hadda adiga haddaad tidhaahdo aniga eh, meel soomaaliya tirada madax ka ah baasaboor aan samaysana ma ku soconaysa mogta calanka iyo baasaboorka u n u n soo maraa Ay, marka adigu ma garanayo weligiina ma arag mana ogi sababtii sabab ay ku- ay ku samayn karaan hadda animaba garan karaba laakiin cali war cali waracadde keligii ma aha general gaafo baasaboor warqado waaye baasaboor waa la samayn karaa warqado waaye laakiin baasaboorka waxaa la rabaa inuu calan leeyahay eh, eh, meel la ugu dhoofay adduunkuna aqoonsi u leeyahay la- la rabaa
n sidaan la socono somaliland lama aqoonsan adiguna waad og tahay hase yeeshee haddii ay samaystaan baasaboorro magaca somaliland ay ku qoran yihiin adduunyadu ma aqbalaysaa ma u safri karaan haddii ay haa tahay jawaabteedu dalal inta leeg bay ku tegi karaan baasaboorka noocaas
wallahi aniga ani ani dal adduunka lagu tegi kara ma ogi hadda wixii dal siyaasada soomaaliya kale xuquuqa ay soomaaliya kale oo qaybinayo waxay waxay sameeyeen aniga ma ogi laakiin dawlad jirto oo adduunka jirto oo xalal loo adduunka saamaka adduunka soomaaliya waxaa dawlad soomaaliya baa mas-uul ka ah Eh, maamul goboleed oo soomaaliya oo meel uu mas-uul ka yahay marka dawlad soomaaliyeed oo federaal ah adduunka mas-uul ka ah kaas aan la socday mid kalena waxay waa qofka wuxuu iska samaystaa aniga iila muuqataa
waaya isla baasaboorrada su-aal kale haddaan ku weydiiyo general gafo n marka dadka soomaalidu ay xajka gudanayaan waajibaad waajibaadka xajka oo kale adiga laftaada so- socdaallada dheer baad adduunyada u gashaa waxaad samaysaa baaritaan sida uu baasaboorka soomaaliya u shaqaynayo meelaha looga baahan yahay xujayda soomaaliya ama somaliland bay ka tegaysaa ee xajka tagtaa innaba ma ku tuunsan tahay ama ma og tahay in baasaboor kale oo aan soomaaliga ahayn ay ku dhoofaan oo somaliland oo kale ah
maya weligeed ma dhicin sacuudigana haddeer adiga waxaad gashaa sacuudiga galgiisa sacuudi gal esa qor soomaaliya io baasabora kuusoo baxa wax kale kuusoo bixi maayan walaa kii cagaara aan lagu tegi karin walaa mid qolalka leebaa lagu tegi karin haddaad soomaali tahay
n marka beenta intaa laga yaa loo sheegay xaajka xaajka xaajka xaajka sanadka horaasuka ka dambeysay laba kun iyo toddoba boqol oo somaliland ku nool oo xajisay ayaa baasaboor siiyey oo qaarkood ay mas-uuliyiin yihiin qaarkood xildhibaano yihiin qaarkoodna mas-uuliyiin yihiin
generaal gafo markaa beenta intaa la eg ayaa loo sheegaya mas-uuliyiinta somaliland hadday diidan yihiin oo ay leeyihiin baasboorro soomaali somaliland aan ku dhoofna adiga oo madaxii laanta sudcaalka in aad leedahay baasboor somaliland oo la aqoonsay oo meel lagu tegi karaa ilaa xajka xitaa ma jirto beenta intaa la eg yaa laga gadayaa ayaa loo sheegaya marka
maya aniga taas arrin siyaasada way hagelinin waxaa la hegeda ayaga ayaga ayaga cadinka ogay ayaga la rabaa inaad suudiisaan laakiin aniga waxaan ogahay baasaboor soomaaliland oo adduunya laga aqoonsiya inuusan jirin
waayahay arrin kale haddii aan ku weydiiyo n mas-uuliyiinta somaliland dhowaan waxay sheegeen laba hadal oo kala duwan oo mid uu leeyahay dadka soomaalida ah ama ajaanibkaba waa in laga musaafiriyo somaliland hadal kalena waxa uu dhigayaa dadka soomaalida ah waa in la siiyo sharci ay ku joogaan somaliland arrimaha noocaas oo kale ah dadka soomaalida meesha doonaan ba ha ka yimaadaane somaliland in sharci lagu siiyo ama la musaafiriyo general gafow sidaa u aragtaa
horta mid mid mid waa ugu ambalyeynaya aniga waxaan ugu ambalyeynayaa dadka ajnabiga ah ee dalkeena iska soo gelayo oo rabaan inay nagala wareegaan inay dagaal ku qaadaan oo dalkay ka saaraan oo sharciyay ku hayaan oo meel ka og yihiin waa ugu ambalyeynayaa laakiin mid waxaan leeyahay dad soomaaliyeed ee sharcigaan siinayna amba waa dhoofinaynaa wax caqliga bini aadam geli kara maan dadka soomaaliyeed gobol gobol ay kuwa kala nool yihiin dalkii dhibaataa ka dhacday qolaba gobol bay tagtay xoogaa nabada ay ka samaysatay hadda lasoo ururiyo waayaa Eh, haddana in la yidhaahdo dad la kale labada baqooqo oo dad labada takooro wax waxa waaye mustaqbalkana u xun eh, cid walba oo soomaaliyana u xun Eh, aniga waxaan aan marka maataan usoo jeediyo waxaa kamid a dad badan oo goboladaas u dhashay amba somaliland u dhashay oo welwel ka qabo warkaas kasoo baxay wasaaraddaas oo ay u malaynayaan anigana inaan go-aankaasi kala qaadeen oo qof kastoo dadka u dhashay goboladaas ama dalkeedii ambaan xaganayn u qaatay ayaa horta jawaabta u bixinayo qof kasta oo soomaaliya amba baydhaba ku noolaado amba argeysa ku noolaado ama burxaa ku noolaado qof midab kala sooci karo ama baasabar u diidi kara ama dalka ka baxgay kara haba yaraatee ma jirto sharci aan uga bixiy maayo sharci aniga aan ku yidhahdo dadka aan dadka soo ilaaliya dad sheeke ma tahay sharci aan ku yidhahdo dadkaasi ee soomaaliya dowladda waa waa la aqoonsan yahay dalkiisa horta kasoo baxana ma hayo ayagaan sharci ku saaraan ma jirto marka dee waxyaabihii la dhibayo ummadda lagu dhibayo kamid tahay marka dadka soomaalida in u dhasho ama dadka goolaas u dhasho waxaan ka sheegaya in annaga ayn laga imaanin wax reacsina oo arrintaas daba socdo sidaan wax usi jirnaa wax u siinaynaa sidaan walaal inaan walaal u nahay dadkaasi annaga waxa naga dhexeeyo waxaan birina goyn karin bina dhaqi karin ilaa waa walaaltinimo waa islaamnimo waa soomaalinimo
jiradaa gaafow ogaalkaa ma lagaala soo xidhiidhay somaliland ma kala soo xidhiidhay arrinkaa iminka aynu ka sanqarin ee ah in dad soomaaliya sharci lagu siin doono somaliland ama dib loo musaafirin doono ma adiga cid kaala soo xidhiidhay ama kala
maya dowladda dowladda soomaalida lagalama soo xiriirin anigana lagalama soo xiriirin oo shaqadaas shaqada shaqadaas waayahay haddii si guud aanu eegno arrimaha dhoofka iyo baasaboorada soomaaliya general gafo waxaa jira yurubiyanku dalalka yurub soomaalida ku dhaqan qaarkood in ay mararka qaarkood musaafiriyaan dad soomaaliya sidee baad xaaladda caynkaas oo kale ka general gafo ahaan aada ula socotaa ma jiraan dad soomaaliyeed oo yurub laga soo dhoofiyo ma jirtaase mararka qaarkood in adigu aada yurub tagtid oo ay kaala hadlaan dowladahaasi dad ay doonayaan inay dib ugu soo celiyaan soomaaliya maxaad odhanay
wallahi horta dad badan oo soomaali dad badan oo soomaaliya ayaa la rabay inuu soo celiyo muddo fara badan hortaaganahay oo aan diidannahay oo aan leenahay war dadku waa dhibaataysan yihiin war dadku weli meel keentaan gobolada qaar ma aadi karaan ha loo kaadiyo waxaan umalaynaa saddexdii sano afarta sano ugu dambeysay yurub iyo dalka intaba xariir lagu hayeen dad inay celiyaan intaasna hortaagnayn laakiin hadda waxay soo celiyaan qaar ayaga voluntary ah oo markay xabsiyada ku bateen amba shaqada ku bateen yidhahda aniga voluntary baan nahay ayay soo celaan noo keenaan laakiin wax khasaba oo nooga keeni karo oo aan ka aqbalin haweenaatee ma jirto
idinku yaad raalli ka tihiin in la soo celiyo dadka xaaladee ku jira
maya aniga taas dowladda la weydi dowladda la rabaa inay dadka iyadaa mas-uulka ah anigina hadda camar aan dowladda ka hayo lasoo celiyo ogolaashaana ma hayo aniguna ma ogolaan karo kaligay
waayahay aan su-aal kaloo shaksiya ku weydiiya genaraal gafo adiga laftaadu basaboor noocee baad haystaa
baasaboor soomaaliya haystaa weligay baasaboor ajnabi ma helin marka baasaboor ajnabi weligaa maad qaadan adigu
maya maya kenya ilaa ii barakeeyey waayahay dhawaan waxaad ka furteen safaarad magaalada washington ee dalkan maraykanka safaaraddu adiga laftaada booqasho ayaad ku timi gobolkan iminka aan kaala soo hadlaya minnesota dad soomaaliyeed ayaad xaflad kala qayb gashay si wanaagsan baa lagu soo dhoweeyey ummadda soomaaliyeed duruufta haysata maraykanka laftiisa markaad eegtid safaaraddu weli maydin hirgashay inaad baasaboorradii keentaan oo ay dadku qaataan oy dib ugu dhafaan dalkooda
ha waa inoo hirgashay baasaboorradii aniga waa keenay mashiiradii waa keenay dadkii aan tababarnayna shalay soo baxeen way soo gaari doonaan shaqadana waa la bilaabaya qof kastoo soomaaliya oo baasaboor ubaadna waa la siinayaa weli safaaradda waxaan kala hadlay anigu intaan baasaboor madax ka hay waxaan fududeeyey inay dadku ina u dhoofin inay baasaboor meel ka doontaan in loo fududeeyo oo qof kastoo soomaaliya oo meel nabada joogo oo meeshuu joogo oo ku helo baasaboor safaaradda waxaan kala ballamay minnesota kale inay dadka inaan washington usoo doonan baasaboor ee minnesota lagu siiyo kintisaga joogo tisaga lagu siiyo qofka xanuunsanayo maxaa kale xaa la yihahdaa in online lagu siiyo safarada waa soo soo meel dhignay waana fududaynay waana u fududaanaysaa shaqadana waa bilaabanaysaa haddaan haddii aan la idmo maalmaha furta nagu soo hayay generaal gafow noocan ugu dambeeyey baasaboorada inaad isticmaashaan marka ugu horeysa ayaa idin sameeya dalkee kasoo samaysataan waa si nooce nooca farsamo ee ay u shaqeeyaan baasaboorradan
bismillahi raxmaan raxiim horta anaga baasaboorka haysanaa e baasaboor waa e baasaboor adduunka sharci buu leeyahay lesna loo soo qaataa leskana waxaa laga qaataa eco eco waa united nationka qolada lagu qaabilsan diyaaradaha iyo aeroboorada
waayahay soomaaliyana waa dowla soomaaliyana soomaaliya waa dowladda ugu horeyso africa ee samaysatay e basabor
marka ayaa idinka caawiya idinka kaalmeeya inaad basboor noocaas oo kale oo casri aad samaysataan dowladahe waxaan waxaa naga caawiya shirkado waaweyn oo casriya oo markaan laysinka aan helna kabacdi aan dhaqaalihii iyo iyo arrintaan kala hadalnay
waa hagaag dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaani waa madasha sigista oo si toosa aan idinka soo gudbinayno waraysigeena galabta oo uu martina ugu yahay madaxa laanta socdaalka iyo jasiiradaha ee soomaaliya generaal cabdilaahi maxamuud gaafow oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho noogu warramayey waxaa xidhiidhinta noo qaabilsanaa oo aan ugu mahad celinaynaa barnaamijkeenan asadna suudi oo si weyn isaguna dhinaca xidhiidhinta noogu qaabilsan aan mar kale ku noqdo generaal gafow su-aasheedu waxa weeyaan khaladaadka laga sameeyo marka basaboor la samaysanayo ee ay ka mid tahay basaboor vega ama qofkii basaboorkan u lahaa xaq inuu qaato in dhibaatooyinka cayn caynkaasoo kaliya aanay iman oo basaboorka aan la foojer garagarayn yaa sidee loo loo caddayn karaa generaal gafow
bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan kuu sheegayaa kii basaboor ma la forjeri ma la forjeri ma la forjeri forjeri laguma samayn karo
waa tay qofkii isku daya oo hadda inuu forjigada isku dayana makiinadaha yaalla safa aeroborada adduunka ayaa markii la geliyey waxay soo tuurayaan reeb guduuda soo tuurayaan inuu baasaboorkaasi falsa yahay marka u malayn maayo weli wax isku dayay maanu arag laba qof aanu aragnay oo isku dayey mid waxaan u malaynayaa siyaasadu iska ahay baasaboort diblomaatiga annaga aan samaynay oo inta waxalaabay aan meel dhignay inta la xaday ayaa gabar jarmala lagu dhejiyey baasaboorteeda si loo xumeeyo baasaboor soomaaliya oo loo yidhahdo kaas waay dowladda jarmalka waa nagala soo xariirtay qofkii original baasaboorka ayaan soo bixinay inaan baasaboorkaas benyaan soo sheegnay inta meel oo laga falsifagaadeeyo oo laga taabto wadanaan sheegnay dowladda jarmalka wayna ku qanceen mahad celin waa loo soo direen weli marka weli ma dhicin baasaboort dab oo la forjigareeyo maalin dowleed ayna sidoo kale nin xildhibaana baasaboorkiisa la forjigareeyey warqadaa lagu dhejiyey maxaalida magaca hore nin xildhibaan oo maqan oo yidhahda cabdalla xaaji ayaa magaciisa cabdalla xaaji ayaa magaciisa lagu qoray safaaradda waxay la tageen turkiga turkigana soo waxa waxay yidhahdeen turkiga waxay haystaan qalab ay ku baaraan baasaboorka baasaboorkaan ka shakimanayna waa tagnay kaalsho ah waa qabanay kaalshoda ku jira waa xiran yahay intii toddoba sano aan baasaboorkaan maamuleynay labadaas keysan aragnay labadana waa qabanay waa tahay generaal gafa waxaa jira baasaboorka diblomaasiyiinta ama diplomat passportka dad fara badan oo soomaaliyeed ayaa haysta diplomat passport iyagoon ahayn diblomaasiyiin soomaaliyeed kuwa noocaas oo kale ah iyaga sidee uga feejigantihiin sidee uga digtoontihiin ni fiiri qof aan diblomaasi ahayn haddaan diblomaasi loo gara anaga baasaboor ma siino laakiin brobalankina waxay tahay waan weli cagaha u dhigi lahanaa waxay tahay dowladaha isbedelayo baraay minister ay maarayo dad buu leeyahay safaaraday ka shaqeeyaan dad bay leeyihin xadidkay ka shaqeeyaan xaq bay u leeyahay baasaboorkaas inay qaataan markii dadkaasi sadaa shaqada loo bedelaya dadka hore ka dhoofaya arki mayno marka broblam jira waaye laakiin broblam khalada oo anaga naga soo baxa maana broblam khalada oo dowladda hadda hadda ayaa gacanta waxaa lagu haya si loo joojin lahaa laakiin broblamkaas qof shalay maxadidka barasa ka shaqeynayo oan maanta meelna ka shaqeyna haysto qof shalay safiira amba kusugaay amba first military oo lagu siiyey sharci u lahaa oo ayaan maanta ahayn oo haysto marka waxaas oo dhan waxa waaye dhibaato dhacday oo xalkeeda hadda la wada waayo
generaal gafow sicir gooniya ama qiimo gooniya oo aad ku ogtihiin baasaboorku ma leeyahay mise marba dalka laga qaadanayo ayaa sicirka iyo qiimuhu ay isla bedelaan
maya maya sicir gooniya uu leeyahay oo fiis ah ama china wuu ka furan yahay baasaboorka hadda meesha aad joogtana waa ka fog waa laga furaya isku lacag waayo
marka qiimaha halkii basaboort waa misa
dibadda markuu joogo boqol iyo toban dollar waay
waa hagaag ugu dambayntii inagoo gabagabadii joognaa gudaha dalkana waa sagaashan dollar
gudahana waa sagaashan dollar waan gartay inagoo gabagabadii marayna in marka ugu dambaysa su-aasha ugu dambaysa ku weydiiya waxa weeye generaal gafow sidee baad u aragtaa in baasaboorkii soomaaliyeed la siyaasadeeyo oo iminka sidii su-aalihii aan isweydiinna oo kale marna somaliland tidhaahdo annagu baasaboorka ma isticmaalno marna idinku aad tidhahdaan somaliland mas-uuliyiintoodu waxay ku dhoofaan baasaboor soomaaliya ee mid somaliland laynaa ma jirto in baasaboorkii iyo socdaalkii aan siyaasadda ahayn la siyaasadeeyo oo dadka carqalad iyo tiish lagu furo sidee u aragtaa maxaad ku oran lahayd dadka ku dhegaysanaya ee caalamka kala duwan
aniga waxaan u arkaa khalad ay gelayaan maamulayaashaas annaga qof kastoo soomaaliya amba mas-uul xaggaa joogaa noqdo ama dalkan gudihiisaa joogo qaar ah ministaraha qaar ah xildhibaanaha qaar ah ganacsadaha oo ugu dhashay goboladaas oo magaalada xamar joogaan ana joogo soomaaliya gobolada kale qaara kismaayo joogo qaara puntland joogo ma ma jirta marka wax sooxida oo aan soocayna male laakiin adiga maogtahay qofka asaga rabo inuu inuu inuu inuu inuu dawladan ay waa goostay waxaa laga rabaa dadkiisa inuu inuu dhaqaaleeyo marka anigu siyaasad la gelina mala gelinayno weligeed ma dhici maysa bal siyaasad la geliyo qof kasta oo goboladaas u dhashay amba somalilan u dhashay amba puntland u dhashay amba ciduu rabaa u dhasho oo soomaaliya magaciisa yahay waxa ku leeyahay baasaboort loo siiyo sababtan ku wax kalan ku sheegaya weli baasaboortka anaga aan bixinayno baasaboortkii lixdankii waayo waxaa ku taala somali republic dowladda federaalka dowladda federaalka kuma qor dowladda federaalka kuma taasho baasaboorkii lixdankii lixdankii dowlad soomaaliyeed abtiyaa la qaaday dowladnimaa la qaatay dastuuraa la qoray dastuurkaas ku qoran yahay marka soomaaliya dastuurkaas xaggee uga baxaysa xaggee uga baxsan kartaa waa sax waa yahay su-aasha aan ku weydiinaya generaal gafo waxa weeye anigoo og haddana su-aasha waxaan jeclaystay in dadka soomaaliyeed si fiican u maqlaan ninka qaadanaya basaboorka soomaaliga qofka qaadanaya shuruudda laga doonayaa ma inuu muqdisho ku dhashaybaa ma inuu hargeysa ku dhashaybaa ma inuu af soomaaliga uu aada u yaqaanaa ma inuu tibi jilicsan yahaybaa ma inuu dheer yahaybaa waa sidee shardiga qofka qaadanaya basaboorka soomaaliga
horta niyo aada umahadsantaa su-aal aada u fiican waaye ayaan doodnaanoo meelasata joogaan ka jawaabay waay horta baasaboorka soomaaliga maanta waxaa xaq u leh lixdankii qofki soomaali ahay
waay
inaa macnahaas kala kartaan umalaynaya
waata maxaad ujeedaan lixdankii ninkii soomaali ahaa haddaarabtay haddaa rabta email ku dhalo haddaa rabta maxaa la yidhaahdaa johannesburg ku dhalo hadmeeshaa rabta ku dhalo hadduu nin soomaaliya maanta identificationka aan haysanaa oo qofka lagu identifikaarayn kara waxa ugu weyna maanta aan haysano documenti iyo iyo qalab baan wadala wadahayo male waa qabiilka adiga oo faarax jaamac ciise ah oo walaalka uu yahay cabdullaahi jaafur maxbuud oo walaalkaa yahay ee magaalada xamar ah u timid adna aad johannesburg ku dhalatay aniga ma ku dhici kara adi soomaali maahay soomaan ma ku dhici karno soomaali baa tahay waxyaabaha ku cadaynayna waxaa kamid a inaan wixii aan ka shakino aan odayaal u yeerno aan wax sii weydiino laakiin hadda alxamdulilah puntland iyo soma iyo iyo iyo iyo muqdisho iyo kismaayo iyo baydhabo dowlad gobol goboleed dowlad hooseyaa ka bilawday dadka la diiwaan gelinayo waraaqada dhalashadaa loosoo sameeyaa sudaanaa loosoo sameeyaa hadda waa ka baxnay dhibaatada iyo barbadankii iyo cariirigii laakiin sometimes dadka laga soo diraayo safaaradaha safiirka waa weydiiyaa ilaa safiirku ma hayo warqadihii laakiin odayaal buu la tushaa dad buu u yeeraa dad buu weydiiyaa markuu hubiyo kabacduu soo diraa marka qof dheer iyo qof gaaba iyo qof tuma jircan iyo qof tuma adag ma ahan
waa hagaag waa qof aad iyo aad baan soomaaliya oo la umahadsan hubiyey adaa waa yahay aad iyo aad baan umahadsan tahay generaal midda la- midda la- midda la- midda labaad aan ku darayo waxay tahay ha eh, dastuurkan aan hadda ku dhaqana wuxuu qorayaa double citizen
waa yahay Eh, dadka Qofku jinsiyadka waa haysan karaa.
hadda gidibka shanaad waa haysan karya hadda soomaalida gidibka shanaad degan etoobiya kamid taha soomaasha dowlad goboleedka oo etoobiya kamid a soomaal
ha laakiin orig laakiin original soomaali waayo saam anigu didi kara bal adiga maraykanka baasaboorka maraykanka haysato iyo asaga baasaboorka etoobiya haysato aniga asaga iskuulida ka yahay markii dowlad citizen u qoray hadda marba soomaalnimo kuwa aqoonsan maa
waa hagaag waa yahay generaal cabdilaahi maxamuud gaafow aad iyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijkaasi aad nagala qayb gashay aad baan kugu mahadinayaa
anigana aada iyo aad aa idinkugu mahadcelinayaa sida wanaagsan aada ummadda uga daabicinaysaan in in horumar la gaaraan aada ugu shaqaynaysiin waxaan idin rajeynayaa aan no- dhammaan noo wada rajeyna dalkeeni horumar gaaray dadkeeni horumar gaaray dhibaato iyo barbareeni shida wixiina soo maray oon iska ilowno ummadaha adduunka aan lamid noqono
waa hagaag kaasina waxau ahaa dhegaystayaal generaal cabdilaahi maxamuud gaafow madaxa laanta federaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya oo khadka telefoonka isagoo muqdisho joogay noogu warramayey anigoo cali xeradaan ayaa barnaamijkaasi idiin soo gudbinaya tan iyo kulankeena dambe waraysi ama barnaamij kale oo kale intayn dib ugu kulmi doono dhammaantiin baa waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabad geliyo